بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي في الله ugu horreyn waxaan ka cudur daaranayaa hadalkan lagu celcelinayaa sheekh mustafa horta anu sheekhu ma yihi shee mustafa udhaanahay mar labaad haddaan u soo noqdo mawduuceenna idinka warramaynay mawduuceenna wuxuu ku saabsanaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo mucjisaadkii ilaahay soo siiyey subxaana wa tacaala ee cashaynayay inuu rasuul yahay taas baynu maanta jaanib kale ka eegaynaa oo ah nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo risaaladii ilaahay u soo dhiibay waxa ay ka sheegeen kitaabadii isaga ka horreeyey ama nebiyadii isaga ka horreeyey ama si kale haddaan u tilmaamno waxyaabaha kutubta diiniga ah ee maanta dunida kor yaalla waxa ay ka sheegeen aan ahayn ka muslimku haysto ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamay wainahu lafii zuburi lwaliin isagoo ilaahay qur-aanka warramaya wuxuu leeyahay waxa warkiisu uu ku sugan yahay fii zuburi lawaliin baa ilahay kitaabadii isaga ku horreeyey waxaynu leenahay taasi waxay daliil u tahay ama waa bayina wax caddayn kara nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo risaaladiisii waa bayina aanu isagu wax dakhliyaba ku lahayn waa isagu ma qorin wax dakliya kuma leh waa kitaabadii hore oo quri waxay ka yidhaahdeen waxaan leenahay waxa ilaahay subxaana wa tacaala kitaabadaa hore ku tilmaamay ama rusushii uu hore usoo diray ilaahay u sii sheegay inuu soo bixi doono nebi dambe oo weliba magaciisu uu ku qoran yahay kitaabadaas makaan muxadada meel la yaqaano inuu ka soo bixi doono waktigu soo baxaya calaamaad go-an inuu leeyahay isaga laftiisu calaamaad go-an inuu leeyahay ilaa xad baa awsaabtaasi ay gaadhi kartaa aynu odhan karno cahdigii nebiga calayhi salaatu wasalaam yuhuuddii ama axbaartii iyo ruhbaantii joogay wadaadadii in badan waxay raadacaynayeen nebiga cusuba soo baxaya iyo meesha uu ka soo baxayo wararkay nimankaasi sheegayeen xad bay gaadhsiisnayd uu qur-aanku ku xujaynayey nimanka mushrikiinta lalahaa miyaanay aqoon idinku fillayn kuwii kitaabka hore u haystay inay garanayaan isaga ilahi wuxuu le awalam yakun lahum aaya an yaclamahu culamaau banu israa'iil yanay aayadidiin ahayn baa ilaahay leeyay inay og yihiin muxamed inuu nebi yahay culamada reer banu israa'iil aayad kale ilahay wuxuu ku tilmaamaya aladiina aataynaahum lkitaaba min qablihum bihi hum bihi yuuminuun waidaa yutlaa calayhim qaluu aamanna bihi inahu lxaqu min rabbina ina kuna min qablihi muslimiin aayaddan ilaahay wuxuu kaga warramaya wuxuu leeyahay kuwii kitaabka hore loo siiyey waxay odhanayaan kitaabkan hortiibaanu mu'miniin ahayn marka isaga lagu akriyana waxay leeyihiin inuu xaq xagga alle ka yimi yahay baanu garanaynaa hortiina muslim baanu ahayn waxaan leenahay markaas taasi iyadoo jirta waxaa kaloo garab socoto oo yaga jirta rasuul ilaahay ma soo diro subxaana wa tacaala ilaa iyo inuu kitaabkii ka horreeyey uu khalal soo gala mooyaane ama uu sax noqon waayo yani waxaynu maalintii dhaway soo tilmaamo marka risaalad ilaahay soo diree nebigu soo dhiibo ee mucjisana la soo siiyo kitaabkaa markuu muddo kasoo wareego basharku way ka imtixaaqaan ama kitaabka laftiisay qaldaanba kadib baa ilaahay wuxuu soo diraa rasuul cusub oo wixii dadku qalday saxaya kow islamarkaasna wax lagu rumaysta la imanaya mucjisadiina tajdiidinaya min aadam calayhi salaam ilaa iyo nebigii ugu dambeeyey maxamed ah calayhi salaatu wasalaam dariiqadaasi ayay ku socotay waxaan leeyahay nebi maxamed markuu soo baxayeyna waxa cad inuu inxiraafay ama se weecweecday kitaabadii isaga ka horeeyey ilaahay subxaana wa tacaala kitaab buu soo diray yahuud tawraad lo odhan jiray kitaabkaas tawraad lo odhan jiray baadi badan baa ku dhacday ama se lumitaan badan kitaab kale ilaahay soo diro oo nebi ciise loo soo dhiibay injiil la yidhaahdo isna baadinimo badan baa ku dhacday ilaa ay anaajiili soo baxday awal injiil buu ahaa nebi ciise loo soo dhiibay xad markii dambena wuxuu noqday anaajiil kuwo badan ilaa uu ka noqday ilaa xad ay ka gaadha iyagu ay kala doordoortaan oo ay soo reebaan afarta xabo ee iminka loo yaqaano alcahd aljadiid iyagu ay ku tilmaamaan ama new testamenta ay ku sheegaan ilaa afartaa xaba ay ka soo reebeen xad bay baadinimadaasi gaadhay kristanka iyo yuhuuddu qoloba qolo ay ku tidhaahda waxba ma haysataan ilahay qur-aankiisa wuxuu leeya waqaalat alyahuudu laysat alnasaara calaa shay wa qaalat alnasaara laysat alyahuudu calaa shay iyadoo labada diimood sharcigu haddana uu ka dhexeeyey oo min xaysu shariica nebiyullaahi ciise lama iman sharci cusub ee inxiraafaad inuu saxo oo qura ayuu yimid shareecadii reer banu israa'iil unba shareeco u ahayd waxaynu leenahay dulumaad badan baa ka dhacay meesha tan waanu lumay kitaabkoodii haddaynu nidhaahno wuu lumay ama inxiraaf baa ku dhacay markuu nebigu soo baxay calayhi salaatu wasalaam waa inaanay noqonin mid aynu inagu iska sheeganno un waa inaynu caddaynaa inuu kitaabka kari lumay ama se aanu saxnimadiisii ku joogin masalan wadaad ka mida wadaadadooda ogostiin wadaadka la yidhaahdo wuxuu leeyahay markuu arkay kitaabku yacni waqaa'icdu ka warramaya inay in badan iskhilaafsan tahay waaqaca nololeed ama wuxuu sheegaya noloshu inay in badan iskhilaafsan yihin ayuu wuxuu yidhi nasa mar kastoo aan waajaha buu yidhi cindamaa uwaajih binasi fi lkitaabi almuqadas yatanaaqad maca alwaaqici aquul marka aan arka buu yidhi nas kitaabka muqadaskaa ka tirsan oo khilaafsan waaqaca ayaa waxaan idhaahdaa buu yidhi ima ana nuskatii musawara aw ana almutarjima lam yakun amiinan cala alasl aw ana fahmii caajisun aw qaasir waxaan idhaahdaa buu yidhi laba midun weeyaan kitaabka aan haysta in taswiiru ku dhacay forjary in lagu sameeyey ama mutarjamku ninkii tarjumay luqadii ciise uu ku hadli jiray kitaab ku qoran kristanku haba yaraatee ma hayaan asianka ugu da-weyn kitaab ay hayaan maanta wuxuu ku qoraya afka griega ah saa daraaddeed nebi ciise luqadu ku hadli jiray ama cibri ha noqoto ama araami ha noqoto ama luqaadki waagaa lagu hadli jiray wax ku qoran oo ciise uu leeyahay oo dunida maanta kor yaallo ay hayaan haba yaraatee ma jirto marka la ysku wada daro kanaa'istoodoo dhan iyo firaqoodoo dhan aqdamka ay hayaan ama kitaabka ugu qadiimsan ee gacantooda ku jira wuxuu ku qoran yahay waa greek scriptureka ama ka ku qoran afka greega ah wadaadkaasi markaa wuxuu leeya waxaan idhaahdaa kii tarjumada soo sameeyey baa ama qaldamay ama aniga fahamkaygaa gaabiyey ama nusqadaan haystabaa musawara su-aasha isweydiintale waxay tahay oo sidee buu wadaadku u haystay kitaab musawara sidee buu u ictimaadayaa kitaab marka horeba forjeriya ama se aan sax ahayn waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku sheegay min aladiina haaduu yuxarifuuna alkalima can mawaadicih aayad kale ilahi wuxuu leey waqad kana fariiqu minhum yasmacuuna kalaama allahi uma yuxarifuunah min bacdi ma caqaluuh ilahi wuxuu leeya nimanka yuhuudoobay kitaabkooda oo taxriifaad badan bay ku sameeyeen ama hadalku siduu ahaa waa ka weecweeciyeen qaybo kaloo iyaga ka tirsanina iyagoo garanayay ogaan uga weecdeen buu ilaahay leeyahy laakiin su-aasha laga yaabo inaad isweydiiso ama aad se ku qanci kari weydaa waxay tahay waa nin diinta rumaysan ninka yuhuudiga markuu rumaysanyay diinta yuhuudeed ama ninka masiixiga markuu rumaysanyay diinta masiixiga sidee bay uga suurtagaltay kitaabku haystay inuu wax ka bedelo halkeebaa inaad isweydiisoo tidhaahdo anigoo muslimi kitaabka qur-aanka ee aan haysto lagama yaabo inaan ku dhiirsado inaan wax ka bedelo sidee bay u dhici kartaa nin kitaabkii uu haystay inuu wax ka bedelo taa anigu kama jawaabayo aan iyaga jawaabtooda idiin sheego daraasaadka lagu sameeyey kitaabkooda haddaan akrino ay iyagu soo saareen masalan daraasooyinkii ugu dambeeyey ama qoraaladii ugu dambeeye laga qoray haddaan soo qaadano moris bukai ninka la yidhahda faransiiska ah moris bukai hadda waa islaamay laakiin wuxuu leeyahay kitaab uu kaga warramayo diimaha iyo sayniska isagu waa nin seerjeriste waa nin dhakhtar dadka qala oo dhakhaatiirta duniyada u caansan ka mid ah isla markaa waa nin wadaad ahaan jiray kitaab buu ka qoray markaasi adyaanta iyo sayniska waxay kala qabaan dabeetana uu tilmaamayo markuu dhameeyey toban sannadood baan baadhaya buu yidhi islaamka wax ka mida ama qur-aanka ka mid oo khilaafsan culumta maanta la gaadhay waan si waayay buu yidhi taa amaa labada kitaabo kale iyaga waxaan ayaa buu yidhi darsinno amase akhtaa aada iyo aada u tiro badan wuxuu leeyahay ninkaas kadib buu yidhi waxaanu xaq u yeelannay inaanu ka waranno cahdulqadiim cahdulqadiimku waa all testimentka waxay u bixiyeen yani kitaabka maanta dunida yaale bibleka loo yaqaano haddaynu katholiga eegno biblekooda wuxuu ka koobayay saddex iyo toddobaatan buug saddex iyo toddobaatan jid oo yaryar oo laysku daray ayaa laysku yidhaahdaa bible qayb cahdulqadiim baa la yidhaahdaa waa intay leeyihiin ciise iyo yuhuud baa lahayd qaybta dambena cahduljadiid bay u bixiyeen oo waa intay leeyihiin markaa christankaa leh qolada khilaafsan qoladaasi ee brotestantiska ahi iyagu waxay rumaysan yihiin kitaabkoodu inuu ka kooban yahay lix iyo lixdan toddoba ka midaba iyagu leeyihiin diinta kuma jirto ee ninkaa kusoo daray martin luter iyo kooxdiisa wixii ka dambeeyey waxay leeyihiin toddobadaasi waa ku soo dar ama waa dheeraad ee lix iyo lixdan un weeyaan buug isku dar lix iyo lixdanka iyo saddex iyo toddobaatankaba wuxuu leeyahay ninkaasi cahdulqadiimka oo ah all testamentka waxaan ku haynaa buu yidhi akhbaar tiro badan oo taariikhiya iyo tanaaqudaad ama isburin tiro badan oo aan waafaqsanayn xaqaa'iqda cilmiga imika sugan oo aanu odhan karna buu yidhi kitaabka kani waa qoraal soo maray qoraal bashariya oo muddo dheer soo maray waxaan leenahay erayga moris bukai balandhan isaga riixlo vatikaanku vatikaanka waxaa la yidhahdaa meesha looga taliyo katoliga vatikaanku waa saddex iyo toban higtar oo isku wareega oo rooma dacalkeeda ku yaala oo dawladda katoliga ama roman catholicska looga taliyo john bontu waa halkuu madaxda ka yihi john bontu kooxdiisu waxay leedahay waxay isku dayeen inay cahdulqadiim qoraal ka soo saaraan waxa ay ka rumaysan yihiin kitaabkii hore ee yuhuudi ay gacanta ku hayso qoraalkaasi siday u qori lahaayeen saddex sannadood bay ka qaadatay kun sagaal boqol labiyo lixdankii ilaa iyo shan iyo lixdankii ayay kolba qaab u dhigayeen oo wax ka bedelayeen oo kolba si u dhigayeen siday uga warrami lahaayeen qoraalkaasi wuxuu noqon doono ama kitaabkaa hore waxay ka sheegi doonaan shan goor markay bedeleen ayuu fatikaanku wuxuu soo saaray weedhatan waxay leeyihiin alcahd alqadiim yumkin aya insaanin yumakkin aya insaanin min macrifa man huwa allah wman huwa alinsaan wakadalika kayfa caamala allahu alinsaan calaa dawi alcadli walraxma wa hadihi alasfaar waxay leeyihin kitaabka cahdulqadiimka la yidhahdaa buu yidhi ama all testimentku waa shay baraya buu yidhi qofka bini aadamkaa alle waa kuma insaanku se waa kee waa hadalkoodii isla markaa wuxuu kaloo baraya ilaahay inuu si cadaalad iyo raxmadi ku jirto bini aadamka uula dhaqmay waasan weedha yaab kale laakiin haddaba waxay dhaheen wa hadihi alasfaar ragma annaha tatadaman mawaadan waqadaaya gayri صaxiixa wa macnaha alxarfi saqaطaha الzaman ila inaha taxmil nafxa fi tacaalimi اlmuqadasati الsaadiqa waxay leeyihiin haddana bay yidhaahdeen kitaabadaas waxa ay sidaan mawaad ereyga ingiriisigaa isticmaaleen waxa weeyaan aan absolute ahayn perfect aan ahayn ayaa ku jirta bay leeyihin oo aan odhan karno yacni waa akhtaa ku soo biirtay kitaabka isla markaasi waxaanu leenahay bay yidhaahdeen kama madhna hadalkii alle meesha weedhooda aan mar labaad weedh kaloo ay leeyihin ideen akhriya hadalkay sii wadeen ina alcahd alqadiim yatadaman ashyaa waxay dhahdeen cahdulqadiimku wuxuu sidaa arrimo weedho af ingiriisi aan idiin sheegaba imperfect an absolute ah bay idhahdeen weed ayuu sidaa imperfect ah absolutena aan sax ahayn si kale haddaanu tilmaamno waxay idhahdeen waxaanu rajaynaynaa bay yidhaahdeen waa fatikaanka hadalkiisi inay yuhuudi ama dadka kitaabka leh inay ictiraafi doonaan arrinta tan dabeetana waxay aqbaleen yuhuudda lafteedii kitaabku qarniga kan in aanu la socon karaynin inuu u baahan yahay in wax laga bedelo waxaa loo saaray hay-ad maraykana waa hay-adda la yidhaahda maxay alhay-a alcibriya alamerikiya waa hay-ad diiniya waa hay-ad maraykana oo yuhuuda oo diinta yahuudeed ka waranta si loogu sameeyo tasxiixin dambe kitaabka kan kadib waxaa madax looga dhigo qoraalka kan qoray w gunter blout ninka la yidhaahdo master blout hay-addatan muxuu isna soo saaray muqadamadu qoray blout wuxuu leeyahay hadihi daraasa tanbac min fardiya ana sifr takwiin kama huwa alxaalu fi lasfar alarbacati almukawana litawraat hiya kitaabu bashari min wadci lbashar hay-addaasi ilaa hadda waxay qortay shanta qaybood ee uu ka kooban yahay asfaartu kiisa koowaad ee sifru takwiin la yidhaahdo ayay tasxiixo ku sameeyeen dabeetana muqadamaday ku soo qoreen buu wuxuu leeyahay daraasadani waxay ka bilaabantay buu yidhi hypothesis ah in la rumaystay sifru takwiin inuu yahay kitaab bashariya oo bini aadam qoray yacni waxaan ka bilownay buu yihi fikraddaa inaanu qaadanay inuu sifru takwiin waa jisi lawal kitaabkooda ah inuu yahay wax maskax bini aadam qortay isagoo hadalad badan ninkaasi sii sheegay wuxuu leeyahay dad badan baa laga yaabaa buu yidhi weedhayda tan inay diidaan oo u aaminsan kitaabkan inuu xagga alle ka yimid ama rumaysan buu yidhi inuu kelimatullaahi yahay oo erayadatani kuwii alla uu ku hadlay tahay laakiin buu yidhi fikraddaas wax haba yaraatee ka jiraa may jiraan waayo wuxuu leeyahay cilmu lxadiid yatacaarad maca kalimaati tawraat fadalika yacni axad ixtimaaleyn saaniska cusube maanta meesha yaallaa buu leeyahy wuxuu ka soo hor jeedaa weedhaha uu qoray buu yidhi buugga kani sidaa daraaddeed laba arrimood mid unbaa meesha taalla ima ana hada alcilm alxadiid sayasbut khata oo anaha la nafa min nafsi tawraati jayida waxay odhanayaan buu yidhi qolada tani markaanu sugno in cilmu lxadiid uu qadiyadda tan ka hor jeedo waxaa laga yaabaa inuu qadaayadka saaniskeedu ka warramayna aanay beefag tahay ama inaynan inagu si fiican u fahmin saasay isku qanciyaan buu yihi laakiin qanac dhaba maaha yani dad kale waa kalaamullahi waxay isku qanciyaan buu yihi ama saynisku waxaan uu qoray baa u baahan weli siibuu hore u socdo haddii la yidhaahdo xaqiiqo cilmigay noqoto waa taas murankeedu wuu dhammaaday waxay leeyihin buu yihi naskaynan inagu saani u fahmin fahamkeenna ayaa markaasi gaaba labada arrimood bay isku qanciyaan buu yihi laakiin labada arrin midna kama jirto isagoo sii wata hadalkiisa wuxuu leeyahay su-aal baaba meesha imanaysa buu yihi odhanaysa hal lirabbi cilaaqa bitawraa inaynu isba weydiina buu yihi baibalka qaybtiisana alcahd alqadiim la yidhaahdo iyo alle xidhiidhba horta ma ka dhexeeya amase adabiyaat taariikh literaturkii bini aadamku qoray muxuu kaga gedisay inaynu isweydiinaabaa imanaysa buu yihi isagoo hadalkiisa sii wata ayuu wuxuu leeyahay ida kana rabu laysa mualifu tawraat bilmafhuumi salafi haddii aanu ahayn buu yidhi ilaahay ka qoray kitaabkan mafhuumka salafiga ah yacni mafhuumka odhanaya ama sayniska aan weli sax noqon ama inagaan weli fahmin oo waa erayadii alle mafhuumkaa haddii aanu ku ahayn buu leeyahy faina tawraata hiya kitaabun yaduur xawla fahmi linsani lirabbi wa khibrati maca wuxuu ka dhigay kitaabka gebigiisuba inuu yahay tajribada dadka bini aadamkaa deetana wuxuu ihi waa falsafadii bini aadamku alle uu ku baadi doonayo alla baadidoonku wixii ay qoreen markii falaasafadii raba inay alla ogaadaan wixii ay qoreen ayuunbaa noqday buu yihi tawraat waa ra'yigiisa wuu soo waday hadal tiro badan dabeetana wuxuu leeyahy waxaan odhanaynaa buu yihi wacalaa hada laa tadfa ina alkitaaba laysa min cindi illahi walakin min sunci bashar وبينما ساهم أفراد في تأليفه أو وضعه فإن أهل الكتاب أو شعب الكتاب تبنوا التوراة wuxuu yidhi kitaabka kani waxaan leenahay buu yidhi maaha mid xagga alle ka yimi waa mid bini aadam qoray waxaan kaloo leenahay buu yidhi qoraalkiisa waxaa ka qayb qaatay dad tiro badan ama dhogaalkiisa waxaan kaloo leenahay buu yidhi yuhuudi wixii dadku qoray unbay qaadatay wafaraduu calayha shaksiyatahum dabeetana way yuhuudeeyeen unbuu yidhi yuhuudduna intaasay qabata isagoo sii wata maaha mulxid ninkaa maqaaladan leh waa hay-ad diiniya oo yuhuuda oo kitaabkooda ka warramaysa maaha nin mulxida oo yuhuudinimadii ka baxay aan idiin dhameeyo warkiisa wuxuu leeyahay intuu soo waday wuxuu yihi daraasadasani waxay inoo kaxaynaysaa ama baaritaanka kani abcad min dalik fanaxnu nadhab ila anahu min almumkin alqowl biana tawrata hiya sijilu lqadiim almutamayiz libaxdi israa'iil can ilah waxaan odhan karnaa buu yihi warka kan meesha ku qoraniba waa war qadiimo ka warramaya yuhuudi fikraddii ay ka qabtay ilaahay subxaanahu watacaala waxaan leenahay buu yihi walida faina alkitaab tushiicu fihi nafxa qusiya waina tawrata hiya shahaadatu rijaal lahu shaqafiya ruuxiya hayru caadiya waxaan leenahay buu yihi tawraadda lafteedu waa dad yani karaamaad lahaayoo kale shaqafiya ruuxiya rag leh rijaal wadaadoo karaama leh oo baadi doonay alleh waxyaabihii loo waxyooday baynu ku sheegi karnaa buu yihi faallahu laysa mu'allifu lkitaab buu yihi bal huwa min wadci rijaal waa ereyadiisii alle ma aha buu yihi kitaabka ka qoray laakiin waa maxay rag baa qoray wamaca dalika faina sawtu rabbi yumkin an yusmaca khilaala kalimaati haulaa'i rijaal ida ma ansatna biquluubin maftuuxa dib buu usoo noqday markaas iyo wuxuu doonaya haddana inuu ku idhahdo kitaabku waa muqadas ee lama mid aha kuwa kale sidaas daraaddeed bu wuxuu yihi maadaama ragga caynkaasi ay qoreen waxaan ka dhex maqli karnaa buu yihi sawkii alle haddii aynu inagu qalbiyo furan ku dhegaysana bu leeyahy haddii aynu inagu qalbiga furanno kitaabka haddana waxaynu ka dhex maqli karnaa sawka raxmaan buu leeyahy waa aynu usii jirta isagoo hadalka sii wada wuxuu leeyahay wasu'aalu ladii yadlax nafsa su-aasha meesha imanaysaa waxay tahay buu yihi ma saxiixi baa aayad kasta iyo sheeko kastoo kitaabka ku qoran warkan aan sheegay maku saxiix baa laa naraa dalik buu yihi arrinta caynkaa uma aragka buu yacni inay aayad kasta iyo naf kastoo kitaab ku yaalla sheekadan qoray ay tahay taanayana ma aragna buu ee yacni meesha waxaa ku jira buu leeyahay badh alla leeyahay badh bini aadam ku darayna waa ku jira markaasu wuxuu leeyahay walakin min asacb an nacrifa idan ma kana hada asawt aladi yatakalam yantuqa bilxaqi alabadi aw yacqis fahman aw xataa suui fahmin caqliyin baciid waxa tan ugu dhibaato abuuli sidaynu u kala sooci lahayn warka kali ma kii abadigee xaq ahaaye alla yidhiba mise waa mid rag ay fakereen oo ay ku dhex dareen oo weliba fikradaasu ka tarjumaysa casrigii waxa ka la qoray cilmiga xaddi gaadsiina ama afkaarta xaddi gaadsiina leeyahay markaasi kitaabku laba qaybood buu isugu jiraa buu leeyahy qayb alla ka timid iyo qaybtaas ku daray annagana waxaan ugu dhibaataa buu leeyahy labadiisa aynu kala socno oo nafkii ahaa kii alla yidhi iyo kii dheeraadka ahaaba nagu dhibo buu leeyahy inaan kala socno wa idraakuna huwa anana lasna fi lmawdic aladi yasiixu lana an nantaqif mutmainina alcusuuri almaadiya min mawqif almutawasif almutafawaq waxaa kaloo maskaxda iyadu nasiinaysaa buu yihi inaynan kursi sara fuulin oo aanan iska dhigan buu yihi cusuurtii naga horrayso dhan inaanu ka sarrayno laakiin wa hada laa yacni bitabci buu yidhi an nuxniya ra'sa likulli laxkaam isla markaasi lama macnaana buu yihi marka hore waa inaanan ragga hore iska sarraysin buu yihi aanan iska dhigin waxaan ay meesha ku dhigaan oo dhaw inuu qasayi haddana buu yihi mar labaadna waa inaanan madaxa hoosu dhigin oo waxay yidhaahdeen oo dhan run moodin waa isaga warkiisi aw nucaamila alustuurata xaqiiqa buu yidhi waa inaanan sheeke baralayna runu qaadan aw naqmid alcayna can hadihi nusuus alatii tusawir allaha fi suura bashariya amase waa inaanan isha ka laaban buu yidhi nusuusta alla qof bini aadam oo kale kala dhigaysa ma garanaya in aqrideen iyo in kale dowlad ama bibalka old testimentka sifaatku alla siinaya o dhan waa sifaatka bashariga ah inuu nebiye la legdamay miyaa maqasheen alle nebiye la legdamay waa caadi bay ugu qorantay manaaha waa waxay kristabkuna saa u akriyaan yuhuuduna saa u akrido sifaadka la siiya waxaa ka mida markaasi inuu nebiyullaahi yacquub iyo ha kula legdamay oo weliba laga xoog badiyo haddaan sii dhaafo muqadamadiisa isagoo sii wata ninka kani wuxuu leeyahay ma suurtagalaha buu yihi inaanu isha ka laabano nusuusta kala mid dhigaysa buu yihi alle iyo bini aadamku isku midka ka dhigaysa intuu sii waday buu wuxuu yihi daraasadan aan qorray ee tawraadaanu kaga warramaynaa cudur daarasho maaha buu yihi tawfiiqina ama tasxiixin aanu saxeexaynana maaha faqrad kasta inaanu saanu ka sheegnay lahay laakiin waxa weeyaan buu yihi innaha muxaawala لتزويد القارئ المعاصر بأدوات, بأدوات الفهم ثم تترك الخيار له waxa weeyaan buu yidhi inaanu qofka mucaasirka ama qarniga noole wax akrinaya inaanu siino waxuu wax ku fahmo isagana aanu doorashada u geyno yani isagu uu kala baadhbaadho markaasi aanu isaga doorashada u geyno walakin ilaahay afar iyo toban qarni ninkan horti ayaa ilaahay wuxuu qur-aankiisa ku leeyahy min aladiina haaduu yuxarifuuna alkalima can mawaadici kuwa yuhuudoobay baa la yidhi hadalka meeshiisay ka weecinayaan daraasadan ka warramay ma aha daraaso muslim qoray ma aha mid kiristan qoray ma aha mid yuhuudi mulxidi qoray waa mid ay qortay hay-ad diiniya oo yuhuuda oo maraykani waa hay-ad diiniya oo danaynaysay diinta yuhuudeed inay waxu qabato ma aha hay-ad rabtay inay dumiso xaqiiqadaas baynu leenahay afar iyo tobanka qarni qaadatay inay yuhuudi ku dhawaaqdo amase maraykanku uu ictiraafo waa xaqiiqo basiido nebi maxamed afar iyo toban qarni horteed uu tilmaamay nusuusta qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala usoo waxyooday isagoo warkiisa sii wata wuxuu leeyahy ninkaas alqari almucaasir yajib an yafhama biwuduux ana rajula linjiili kataba linjiil injiilka isagu wuxuu uga jeedaa ama bibalka erayga la yidhaahdo ma rumaysno isagu cahduljadiidka new testamentka ma rumaysno isagu ama kan kirista ku haystaan injiilkan uu sheegaya waxa weeya waa kiisii waa bibalkiisa ama tawraad baa dhe tawraad waa erayga sixee nebi muuse loo soo waxyeelo karay tawraad rasmiya maaha waa kaay haystaan wuxuu leeyahay qaariga mucaasirka ah waxa ku waajiba inuu si fiican u fahmo buu yidhi rajulu linjiil kataba linjiil buu leeyahy the man of the book inuu isagu laftiisu qoray buugga buu leeyahy fii duruufi casrihi walaysa casrina weliba inuu ku qoray buu leeyahy duruuftii casrigiisa ee casrigeena inaanu qorin wa min uma fi qira'ati linjiili yajib an takuna muxaawala lifahmi markaad buugga akrinaysa buu yihi casrigiina xasuuso oo garo ninkii qoray oo garo dee inuu qaldami karo oo markaasi la soco buu ku leeyahy u cudurdaar waxaa intaasii dheer oo ninkii daraasada nimankii qoray ay leeyihin waxaa kaloo jirta buu yihi fadlan an can ana atawraata alatii nastacmiluha al'an hiya mujarad ixda nusuki lmutaaxati lana tawraadda aan maanta akrinaa buu yihi weliba ma aha buugaagta yqimuna xujatahum calaa tarjuma bicayniha wa hiya bidawriha mujarad tafsiir ay laysat masdaran mubaashara qoluu sii radinaya iyaga ka mid oo kuwa xarfiyanka wax u qaata ayuu lehay intay tarjumo sii tarjunteen ayay weliba tarjumadii xurufteeda wax ku bineeya haddaan ninka warkiisa soo duuduubo wuxuu leeyahay tawraadi kitaab ullahi maaha min cindi illaahina kama iman waa kitaab insaaniya oo alle laga qoray kuna jirto rijaal naftoodu ay saafi ahayd oo arrintan baadhaya wixii alla u sheegayna ay ku dhex qoran yihin weedhaha ugu dambeeya kitaabkaasi haddaan idiin akriya wuxuu leeyahy ina alqaari yajib waxa waajiba buu yidhi inuu ogaado qofka wax akrinaya tawraad akriya inay tawraad gudaheeda ku jirta buu yidhi taariikh asaatiir foolkoob aghani amhaal shecr wa bisifa khaasa fi lfusuuli اlula min sifqi takwiin waa kii ay takriijinayeen waxa ku jirta buu yihi history waxa kaloo ku jira buu yihi asaatiir fairtail sheeka xariir beenbeen la shee sameeyey waxa ku jira buu yihi folko radan la sameeyey waxa ku jira buu yihi heeso waxa ku jira buu yihi maahmaahyo waxa ku jira gabayo waliba gaar ahaan waxay kusii badan yihin buu yihi fusuusha koowaad ee sifqu takwiin tuujar asaatiir wa khuraafaat tduuru xawla alkaa'inaati albashariya walquwa alilaahiya been been badan baa ku qoran buu yidhi oo ka warramaysa kaa'inaadka bashariga ama noolaha iyo alleba ka warramaysa laakiin aan rug ka sheegaynin su-aalkanuu isweydiiye wuxuu yidhi tawraad sidee loo qoray markaasuu yihi minda quruun bada'a shaku xawla qadiya ahli tawraat min wadci mu'alif waaxid huwa muusa beri horeba su-aal baa jirtay buu yihi la isweydiinayo ah tawraad ma nin quraa wada qoray xataa haddaynu idhaahno alle xaggiisaba kama imana nin baa qoray ma nin quraa ka qoray baa laysku hayaa buu yidhi ma muuse keligiiba dadkii hore bar ka midi buu yidhi caynkaasay rumaysnaayeen laakiin buu yidhi wakti dambe istataaca annuqaadu taxliila nafsi tawraati calaa naxwin mayazuu bihi cidda mu'alifiin raggii tawraad naqdinayay markii dambe waxay heleen buu yidhi nusuus tiro badan oo tilmaamaysa inuu kitaabkan dhowr nin isugu tagtayba inaan yani qoraalka kan adabkan meesha ku qoran iyo literaturkan fikrad nin quraa inaanay uba ekayn ay kala nooc tahay bale waxaan dareemaynaa buu yidhi inay iyagu qoreen buu yidhi wacidda kutaaba caadu siyaaqa qoladii sii celcelisayna weliba rag badan oo kale ay ahaayeen buu yidhi yara ee nin qura ma ahayn intuu sii waday buu wuxuu yidhi kitaabka kan iyo waxa ku qoran وتقول إحدى هذه الدراسات أنه كانت هناك أربع وصايا أساسية بتركيبها معا في القرن الخامس قبل الميلاد ظهر كتاب واحد هو التوراة وأنه لا أثر بابا اللي هيتنشر يقول التوراة وضع تفسد إبواد بابو يجي قرن جيش نادي ميلادي قهوتي هيا وحا يعني و 5 century before BC شن قرني كهر تعرفنا إنه مكثرين يكون سقال بغلية مرة sagaashanada dhowr iyo sagaashanka shan qarni ka hor buu yidhi afar baa la haystay buug markii dambe unbaabay mid iskaga dhigan buu yidhi tawraad ay u bixiyeen dabeetana xabadii qura markay afartii mid iskaga dhigeen afar qarni ka ka hor b c yani for for centuries before christ ayaa laga dhigay buu yidhi ka rasmiga ah oo biblkan iminka haysana buu leeyahay waktigaas buu rasmiga galay ee awal intan uu ka badnaa intuu sii wadaybu wuxuu leeyahay xataa magacyada alle lagu sifaynaya kitaabka ku qorani waa kala nooc buu yidhi sababtaasoo tilmaamaysa in dhowr nin magacyadan kala qoreen aan warka idiin soo koobe waxaan leenahay kaasi waa aakhiru ra'yi yahuudiy waa warkii u dambaysay yahuudi tidhaahdo ee ay tawraad ka sheegto oo ayna leeyihin cahdulqadiimka maanta aanu haynaa ma aha sidii uu alle kaga yimid ee gacan bini aadam ayaa dhex gashay sidaa daraaddeed buu qadiis obasti ninkii laay odhan jiray wuxuu yidhi markuu waaqaxa khilaafaba waxaan tidhahdaa buu yidhi kaagaa qaldan ilaahina wuxuu leeyahy fawaylun liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydiihim uma yaquuluuna hada min cindi illahi liyashtaruu bihi hamanan qaliila fawaylun lahum mima kasabat aydiihim wawaylun lahum mima yaksibuun ilaahay aayadda qur-aana wuxuu ku tilmaamayaa afar iyo toban qarni horteed intaan xaqiiqada tan iyagu aanay caddaynin soo degtay ilaahay wuxuu leeyahay hoog wuxuu u sugnaaday kuwa intay kitaabka gacantooda ku qoraan haddana odhanaya ilaahay baa soo dejiyey si ay u gasaan baa alla yidhi subxaana wa tacaala hoog baa uga sugnaaday waxay gacantoodu qortay iyo waxay ka macaashaanbabaa ilahay leeyahy subxana wa tacaala waxaan leenahay markaas iyagaa qaba kitaabkoodu inaanu saxayn muslimka ka kaalay waa fikradoodii aan baltagna kan kale kristanku haysto alcahd ljadiid haddaan soo qabano ama bibleka qaybtiisa dambe new testimentka loo tilmaamo aan ka soo qaadana dhowr nin oo qoraaya oo uu ka mid yahay ninkan hore idinku tilmaamay ee moris bocai laakiin markankan aan yareeyo moris bocai warkaan ka sheego kuwa aan weli islaamin aan warkooda qaafo masalan waxaan soo qaadanaynaa daraaso ama qoraal ay sameeyeen saddex nin oo kristan ah ama saddex nin oo reer galbeed ah oo b b c london ka tirsan oo barnaamij bay markii hore diyaarinayeen ay kaga warramayaan kunuus kiniisad laga helay iyagoo ay isu leeyihin kitaabkooda waxaa la yidhahdaa addamu almuqadas waliwacaa'i almuqadas yani marka tarjuma af carabiya lagu tarjumay saddexda nin mid waxaa la yidhaha michael ban midna richard ka kalena henry lincoln baa la yidhahaa buugga labaadaan isna wax idinka naqlin doonaa wuxuu yahay kitaabka uu qoray jaamacadda baarey qeybteeda diimaha ninka ka madaxda ah ee charles jenibir baa la yidhahdaa waa magac faransiisa taani uma karayaa filaya waxaa la yidhahdaa kitaabkiisa almasiixiya nash'atuha wa tatawuruha christianity-ga siday u bilaabantay iyo siday usoo tasawurtay wararkaasoo dhan waxaynu markaa ka soo naqlinaynaa isla iyaga un moris bukai wuxuu leeyahay waagaan ardayga ahaa buu yidhi waxaa dhigan jiray buu yidhi iskuul katoligu uu leeyahy dabeetana katoliga meeshaan ka dhigta buu yidhi waxaan haystay ama waxaa noo suurtagal ahayd buu yidhi inaanu helno qoraaladii falaasafadii hore ay qortay sida afloqon iyo wixii la mid ah laakiin nalama siin jirin buu yihi nusqad quroo ka tirsan cahdul jadiid waa dhoweyd baa oo afka faransiiska ku qoran buu yidhi oo dhammaystiran waayo buu yidhi dadku intaanay brotestantisku soo bixin buu yidhi wadaadadu diinta dadka waxay uga jeegi jireen oo qura inta marka kiniisada la yimaado lagu heesta buu yidhi iyo inta lagaga tukado intaa unbaa dadka la beri jiray buu yidhi laakiin kitaabkao dhan lama tusi jirin waadan baan ogaaday buu yidhi sababtiina loogu diidi jiray inaanu helno annagoo baranayna isla diintoodii ama meeshii degan waayo buu yidhi waxaan gartay su-aalaha brofesorada la weydiin doono inaanay ka jawaabi karaynin haddii kitaabku gacantaeeda soo gala buu leeya annagoo ardaya waxay leeyihin nimankaasi qoraalkiisa abilmasal bookai wuxuu leeyahay daraasaadku waxay caddaynayaan buu yidhi anaajiisha maanta gacanta ku jirta yani ina hadihi alanaajil almuctamida alyawm laysat alanaajil alwaxiida alati katabaha mucaasiruun lilmasix afartan maanta la haystaa buu yidhi horta waxaa cad inaanay keligood ahayn kuwii ay qoreen dadkii nebi ciise la noolaa ee waxaa jirta buu yidhi in ka badan afarta san oo ay qoreen dad shuhuudu cayaan ah ama dad soo taagnaa meeshaa laakiin maktabadda masiixiyada dhammaantood laga saaray oo la xadfay wuxuu leeyahay ugu horrayn waxaan idin caddaynayaa inay afartan ka badan yihiin bal eh ka kiniisaddu intay shir isugu timi qarnigii afraad ayaa go-aan lagu gaadhay afartanna inta in lasoo reebo inta kalena la gubo taasi waa go-aan macruuf oo dunida caadi ka ah oo kristan oo dham inta la isugu yimid dabeetana intii kalena la gubay intana laga soo reebay afartan wuxuu kaloo leeyahay anaajiisha maanta buu yidhi in hadihi anaajiil almuctamida lam yaktubha almasiix waxalaaliya waxay haystaan maanta buu yidhi wax uu ka qoray nebi ciise kuma jiraan bal ee waxaan caddayn karnaa buu yidhi inaanu qof qura oo nebi ciise kuwii isha saaray waxba kama qorin yacni saxaabadiisii ma aha xataa kuwa qoray ee taa macnaheed waxa weeyaan waayadan baa wax la qorqoray isagoo hadalkiisa sii wataa ayuu wuxuu leeyahay nin la yidhaahdo saint jobsten wadaadka gosten la yidhahda wuxuu yidhi qarnigii labaad soo warramaya waa mudakaraat alxawaariyiin buu yidhi maaha kitaab xagga alle ka yimi kale waa mudakaraat buu ku tilmaamay waxaynu leenahay waxay yidhaahdeen ciise miilaadigan yani markay toddobaatan maraysay ilaa boqol iyo tobanintii u dhexaysay ayaa lasoo saaray baynu odhan karnaa buu yidhi afarta injiil ee maanta gacanta lagu hayo waa matthew luke marcus iyo john afarta injiil ee maanta gacanta lagu hayo waxaa la qoray buu leeya waktigaas waxaanan odhan karnaa buu yidhi wakti waktigaa ka horreeyey lama qorin ama warar badan isagoo sii tilmaamaya wuxuu leeyahy wa tuqarrir atarjuma arasmiya lilanaajiil annaha lam tusbix shariica ila sharciya ilaa xawaali caam mia wa sabciin anaajiisha tan xataa haddaynu idhaahno waktigaasaa la qorayna may noqonin kuwa liigala oo la isticmaali karo ilaa iyo boqol iyo toddobaatan sano ciise kadib mooyaane kitaabka aynu idhaahna buu yidhi mataa baa qoray mata waa matiyu kana yidhaahdaan fa hunaaka zacmun shaayic biana injiilu mata wa markas wa luqa kutibat qabla caam sabciin waxaaba jira buu yihi warar badan oo sheegaya in sanadkii toddobaataneed kadib la qoray sidaa daraaddeed waxaan odhan karnaa buu yihi ciise ninkii la noolaa maba qorin kan isaga laakin buu yihi walakina hada zacma marfuud ila fi ma yakusu markas id yaxtamil waxaabaan odhan karnaa buu yihi markis kala uu qoray mooyaane saddexda kale iyada murabo kuma jira buu yidhi inaan waagaasi la qorin haddaan nimankan wararkooda qorno masalan professorka kulman la yidhaahda alcahd aljadiid kitaabkiisa la yidhaahda uu qoray kun sagaal boqol iyo toddobiyo lixdankii manshuuraad ay soo saartay weeyaan jaamacadda faransiiska wuxuu leeyahay ninkaasi ina alanaajiila dahrat min khilali mawaacid wa tabshiri rusul aladiina bushiruu biriwaaya taariikha xayaati almasiix khilala halaaiina wa arbaciina sana kanat anaajiilu mujarad axaadiis aw sira marwiya shafawiya mujarad waqaa'ic wa aqwaal mutafariqa jamacaha rusul kullu biariiqatihi wa wifqan lishaksiyati wa haqaafatihi wa ihtimaamih waqad jumicat hadihi bishakli xikaawaat mila wabacdu wabacda dalik falama kan walama ra'a wuxuu ninkaani leeyahay waa caalim ka tirsan kristanka jaamacaddaasina brofessor ka ah manshuuraadka ay soo saartay faransa jaamacaddeedu wuxuu ku tilmaamayaa nebi ciise dadkii la joogay waxba may qorin buu yidhi ee wuxun bay dhegaysan jireen warkiisa dabeetana wararkaasi markuu sii socday soddon sano ilaa afartan sano kadib ayaa la ururiyey buu yidhi hadalladii uu ciise ku hadlay waxaan odhan karnaa buu yidhi mid walibana qaabku u qoray waa shaksiyadiisa qaab waafaqsan iyo wixii uu ka fekerayay walida saa daraaddeed buu yidhi markaad akrido qaabka ay u qoran yihiin anaajiisu waxaad arkaysaa iyadoo la leeyahy intaa kadibba halkaa uu maray saasuu yeelay ciise waxaasuu sameeyey halkan buu galay markaa maaha buu leeyahy waxyigii ciise ku soo degaya waa nin kaloo ka warramayaa ciise wararkii uu sheegay masalan bokay wuxuu leeyahay ma jira buu yidhi nin rumaysan matiyu ninka la yidhaahdo inuu ciise raggii la socday uu ka mid aha ama xawaariyiintiisa ka mid aha xataa buu yidhi haba sheegtaan kiniisadda raggii hore wadaadadeeda ahaan jiray inuu ahaa nin cashuuraa kufurnaco meesha la yidhaahdo u qaabilsan laakiin ra'yigaasi buu yidhi maanta markuu naqdigu yimi waa mid aan haba yaraatee istaagi karin waxaanaan odhan karnaa buu yidhi mata ama matthew ninka la yidhaahdaa wuxuu si xooga wax uga soo naqliyey qoladii ka horraysay waxay qortay ama markis wuxuu qoray buu in badan soo naqliyey wuxuu kaloo tilmaamaya alaskafi almas-uul can tadriis illahud fi lmacdi fi lmacdi alkatoliki fi baris wadaadka ka mas-uulka ah inuu dhigo caqiidada masiixiyiinta jaamacadda baris yani macadka katoliga baris ku yaalla wuxuu leeyahay marka waxa uu ku sifeeyey ciise iyo sulbigiisu wuxuu eegayay buu yihi scenario subar star nin masalayo kale yani wuxuu tilmaamayaa qisadaasi wax badan inay kasii yihiin ama wax badan inaanay sax ahayn masalan haddaan idiin soo qaado nin kaloo iyaga ka midi waruu tilmaamayo wuxuu leeyahy in aljuz alakhir min injiili mata udifa ila linjiil asli walaa wujuuda lahu fi maksuusayni kaamilayni qadimayn lilinjiil waa wadaadka la yidhahdo waxaa la yidhaha kalingiisa leeyahay qaybta dambe ee kitaabka mata ku qoran dhammaantood buuri waa lagu daray maxfuudaadkii hore ama qoraalladii hore laba ka mida oo qadiimo hadda lahayana tootali kuma sahla buu leeyahy markii la baaray wuxuu leeyahy waa wax waa dambe lagu sii daray haddaan kelima qura idinka tilmaamo masalan waxaa jirta lajnad kristanka oo dhan uu saaray oo loo saaray inay qorto kitaab ka dhaxayn kara bal kristanka oo dhan lajnadaasi waxay leeyihin اضطرت للاعتراف كقاعدة عامة بأن اللوكا لم يكن مسمى في إنجيله بالدرجة الأولى في تسجيل حقائق تنطبق على الواقع المادي. وحين أذن وحنو وحي عدينا يعني لجنة إن أنو اللوقا لوك نيكا ليدا دي أفر سبايبا من كاميرا قري وحا قري حقائق المادي إن بدنين أنو في السنين أما مهتمين أنو قواهي وأدمحو قري la adri iyagoo warkooda sii wada waxay leeyihiin qaybo ka mida bay idhaahdeen kitaabka muqadaska khaasatan bay idhahdeen faqradda sagaal iyo tobnaad iyo faqradda shan iyo toddonaad ee yoxana iyo waxyaabaha la sii xidhiidha oo dhan waxay ku tilmaamayaan inay tahay waadaba wax lagu daray oo aan dhabahay amase inaanu injiilkii rasmiga hore ku jirin waxaa aada u badan baad moodaa weedhaha iyagu ka tilmaamaya laakiin bal aanan kula idiin soo naqliyo oo ah weedhahooda u dambeeyey ee iyagu tilmaamaya kitaabkan hore idinku sheegay saddexdeedina b b c lana ka tirsanaayo kore waxaa kitaabka loo diyaariyey marka hore barnaamijka ay b b c sii degto oo ay kaga warramayeen oo la yidhaha kanzu kanisa reeliya looshaku kanzigii laga helay kiniisadda ninka magacaada nimanka kani waxay leeyihiin ama naasiriinta saddexdan inay kitaabka wada qoray waxay ku tilmaamayaan waa akbaru sirin fii taariikh ilmasiixiya bay dhahay waa sirtii ugu weynay ee soo marka taariikhdii kirista dhahay ama waxay leeyihiin qisada warkan aan ka warramaynaa waxay ku kooban tahay waa taariikh kiniisadda kaatooliga ay diiday inay soo babaqdo laakiin halka kan ugu hayay oo kiniisadda yar ninka ka mas-uulka ah la laalushay si aan ugu soo saarin imika ka soo baxday maxay tahay waraaqaha kan cusub ee laleeya way soo baxeen oo kiniisad bay ka soo baxeen wuxuu leeyahay nimankaasi markaa almasiixiyuuna alawaail buu yidhi wa mucdamu kitaab alanaajil alasliya lam yashaqu qatu fi bashariyati almasiix kristankii hore bay idhahdeen nimanka buwaantoodii hore qoray marnaba kamay shakiyeen ciidda ibnu bini aadamiyey oo aanu ina ilaah ahayn walaa qasara fii baalihim lahma waxina shubha uluhiyata waa waraaqaha waa taariikh maxsuuda ay leeyihin waanu soo helay waxay leedahay waxay leeyihin waxaad ku haysaa waa taariikhdaasi ciise inaanan qariibkii ku dhiman asbaabkuba tilmaamay waxay leeyihiin halaajiyi waa la saxaysiyey dabeetana tacdiin baa lagu sameeyey waxaa odhan kara buu yidhi waa caqiidadii dadkii koraya waxay rumaysnaayeen ayuunbaa ka dhex muuqda waxay wasiiqadaasi leedahay jamacaadkii hore kristanka ahaa ee mafaahimta saxda ah haysay kilisadu way laysay waxaanay ku xukuntay diinka in lagu wada qaado wuxuu kaloo tilmaamaya uu leeyahy xataa waxay gaadhay buu yidhi jamacaadka kaatoliga ah ama kilisadii weyneynay bay laga jelinay jamacaad badan oo kaatoliga laakiin rumaysan buu leeyahy jubaydan aan soo tilmaamnay inay laysay iyadoo la leeyahay jubaydii muslimka ama reerfariga ayaa la timaaday layntaasi waxaa lagu sameeyey buu yidhi ibaada dibawiya intaa maystirana ayaa loo xakumay dadkaasi oo dhan iyadoo lagu eedeeyo laleeyahay koroskiya ayaa caduur ku jirteen ama ayaa loogu dhigteen nimankaasi waxa lagu sameeyey masalan haddaan idinkoo qaado qarnigii saddexiy tobnaad ama kun kun laba boqol iyo sagaashii markay taariikhdu maraysay kiniisada kan aynu ka warramayno horta booskeedii wuxuu dhintay kun sagaal boqol iyo sideed iyo toddobaatankii maaha kiniisad yacni iyadoo meel cidhaa ku taallay nimanka kan junuubu faransana way degan yihiin ama faransiiskana waan ka warramaynaa qoraaladii ay qoreen saddexdaa nin buuggii ay qoreen ay kaga warramayeen kooxa kiristanka ka mid ah waxa ay tilmaamayaan nimankaasi jamaacaad ka tirsan kaatoliga laakiin oo uu leeyahay waa masiixiyiintii rasmiga ah bay ahaayeen in loo laayay sabab caqiido daraaddeed oo kiniisadu markaa wixii ay rumaysnayd wax ka gadisan ay rumeeyeen masalan nimanka la odhan jiray fursanulhaykal waa nimankii muslimiinta ka qabsaday baytulqudus sideetan sannadood bay xukumayay nimankii waa ururkii u xoog badnaa baynu odhan karnaa cahdigaasi baabawiyada ama qaybtan laga xukumo kaatoliga dabadeed nimankii guusha intaa la kristinoo dhan usoo hooyey ee ka qabsaday muslimiinta meeshii la odhan jiray baytulqudus ee sideetanka sannadood maamulayay wuxuu boosku ku xukumay dhammaantood in la laayo iyadoo loogu xukumay sababta keliya ay ahayd afkaar ay ka rumaysan yihiin ay rumaysan yihiin oo ah ciise iyo dilkiisii iyo waxyaabaha ku saabsan masalan daa'ifadaynu tilmaamayna kaatarka nimanka la idhaahdo aynu nidhi ilaa hadda boobkoodii wuxuu dhintay qarniga kan ama kun sagaal boqol iyo sideed iyo toddobaatankii boobkoodii u dambeeyey dhintay mar oo ah aynu leenahay nimanka kiniisada leh sirta dan hayay waxaa lagu tilmaamaa boobku markii uu yidhi ha la laayo oo ku xukumay dilka ayaa ninkii hogaaminayey qoladii waxlaynaysay ayaa boobka warbuu u soo diray markaasuu wuxuu yidhi kayfa numayis bayna alkaafiri waalmu'min nimanka ma inta gaalowda iyo inta wadiga raacsan ee mu'minka ah yani intii iyaga dariiqoodii ka waacatay gaalu ku tirinaya saan u kala socnaa buu yidhi le wuxuba kristan bay sheeganayaan wuxuu ugu jawaabay boobkii waagaasi noolaa iqtulhum jamiica wasayumayisu rabbu cibaadah adigu waxba ha ka sii dayn buu yidhi allah aakhire kala soociye dadka wixii aad aragtay xaggaa degan waxba ha kala sii dayn buu yidhi ilaahay baa aakhiro ku kala sooci doonay mumasilka baabaha masbaxada tan boobka ka mas-uulka ahaa ee warka ka faafinayay waa ninkii la odhan jiray innocent the third innocent ayaa la odhan jiray boobka magaciisa waa albari dambiila boobkaa la odhan jiray weeyaanan dembiga lahayn boobkii saddexaad buu ahaa wuxuu ku tilmaamay lam nastasni isagoo warka usoo diraya lam nastasni minhum axada laa bisababi aljins wala sin warkii lagu soo celiyay waxay ahayd nimankii midh kamaan sii dayn buu yidhi cidna kama reebin rag iyo dumar toona iyo da da'na kuma kala soocin buu yidhi dhadig iyo labna uma kala soocin ee wixii ka soo horbaxayba nimankaa madaxa ka jaray buu yidhi laynta nimankan la laynaya afartan sannadood ayay socotay boobku wuxuu ugu dhawaaqay dadka nimankaa dagaalkooda ka qayb gala inay leeyihiin jaa'isado aada iyo aada u tiro badan wuxuu ku tilmaamay boobku nimankaa diinka nimankaa ciddii ka qayb gasha jami waxay dembi leeyihiin oo dhan in laga dhaafayo kafaaraday bixin jireen oo dhan in laga dhaafayo boos in jannada nin walba looga qaydayo intaa waxa u raaca buu yidhi waxa iyaga ka furataan amase ka boobtaanna cid idinkuma qabsato isagoo afartaa jaa-isadood u iclaaniyey boobku ee wuxuu yidhi nimankaa ha la laayo wixii fikraddaa lagu arko intaasina waa leedin in dembigiina la dhacfo lacagtii kinisadu aydinka qaadi jirta inaydan bixinin boos jannadaa in laydiin xidho waxaa furato nin walowbana inaad leeday nimanka kale oo faransiiska qaybtiisa koonfureed deganaa jiray intoodii badnayd waxba lagama sii daynin in yar oo meelaha u kala baxsatay mooyaane ama meelahaasi kale u furidhay mooyaane maxay rumaysnaayeen daa'ifadan iyo lagu leynayay ama sirtay hayeen maxay ahayd awalan waxay ahaayeen waxaanu haynaa wasaa'iq caddaynaysa bay leeyihin ciise inuu bini aadam yaanu ilaah ahayn waxay diidanaayeen ciise in koroska lagu dilay koroska ka kuma dhiman bay leeyihin ciise sirta ay hayeene hadda soo shaacbaxaday bay leeyihin saddexdan qoraa sirta ugu weyne taas bay ahayd buu leeyihi waxaan odhan karnaa buu yidhi nimanka waaweyn ee sirta hayaa iyagu saasay rumaysnaayeen kiniisadda cidda taabiciinta waana waxa laga dhaadhicin jiray calalaqal ciise haba dhintee laakiin fii sabiili almaxaba walmabaadi inuu dhintay koroska yacni in iskaba qaataan laakiin loo rumaysto inuu dhintay fii sabiili almaxaba walmabaadi haddaan soo koobna waxa weeyaan nimanka kalimada rumaysnayn ciise inuu ilaahiye sirtoodii iyo waxay hayeenbana waa la laayaa mise lagama diiday markii nimankaa la rabay bilmasel in la qanciyo ayaa boobku wuxuu diray wadaad la yidhaahdo saint bernard bernard waxaa la yidhi nimanka kan soo qanci oo gaalnimada ka saaro diinta ku soo celi laakiin bernard laftiisii markay waxu sharxeen ayuu xaggoodii ka soo jeesan gaaray dabeetana war buu soo diray uu leeyahay maa min tuquusin aktaru masiixiya min suluukihim wa akhlaaqihim asaahira waan anigu buu yidhi nimankii aan u tegey cibaadadooda iyo dhaqankooda mid diinta masiixigaa uga dhow maan arag buu yidhi waa nimankii la yidhi buu diintay ka baxeene diinta ku soo celis ayuu leeyahay tay haystaan baa u dhow diinta lafteeda kun saddex boqol iyo afar iyo afartankii ayaa cidhibta loo laabay nimankaasi ama qaybahoodii ugu dambeeyey la gebagabeeyey dabeetana waa kala yaaceen qaybihii faransiiska joogay dhulkaasay u kala yaaceen qaybihii joogi jiray bilmasal boosaqiiska oo kale waxaa lagu xukumay fursaanulhaykal magacii la odhan jiray inay bedelaan oo fursaanulmasiix loo bixiyo waxaa ka mid ahaa nimankaasi bilmasel magaca qasabka lagaga bedelay magaca kan loo bixiyey ninka taarikhda ku wada dhigan jirtayna bastodhagaama la odhan jiray waxaa ka mid ahaa henry henry detayler ninkii la odhan jiray isna lagu dhihin jiray taariikhda boosaqiiska nimankii ka yimid nimankaasi oo dhame waxay ka tirsanaayeen fursaanulhaykalka nimanka la odhan jiray ee laga bedelay magaciiyo layidhi waxaa la baxdaan fursaanulmasiix xataa colombus dooniyihiisii nimanka sariibkoodii baa lagu soo qaaday baa lagu tilmaamay waxaynu leenahay colombus laftiisu wuxuu qabay gabadhiisu waxay ka tirsana waxa dhashay nin ka tirsan qolada tan fursaanulmasiixa marka dambe loo bixinayo ee fursaanulhaykalka la odhan jiray yacni daaifa macruufa ayay ahayd hase yeeshee nimanka kan waxba lamagama sii day nimanka qoraadan qoray waxay leeyihin nimankaasi intoodii badnayd waxay markii dambe isugu tageen kicitaankii uu brotestantku ku kacay kaatoliga si ay u xoojiyaan ka hortaga kiniisada kaatoliga laga hortagayo waxa u weyn ee nimankan lagu tuhumsana ama tuhmadda u weyn ee loo soo jeediyeyna waxay ahayd inaanay rumaysnayn saliibka ama koraska waxa loo yaqaano haddaynu eegno nimanka qoray qoraalka kani waxay ku tilmaamayaan boobkii saddex iyo labaatanaad ee john john kii saddex iyo labaatanaad xataa waxay leeyihin boobkaasi wuxuu u janjeeday fikradda nimankaasi waa boobkii soo saaray wasiqadii ama qoraalkii lagu beri yeelayay yuhuud yani kristanku waagii hore yuhuudda wuu leyn jiray muxuu u leyn jiray waxay rumaysnaayeen inuu ciise dileen laakiin john boobkaasi saddex iyo labaatanaad ayaa qoraal soo saaray inay yuhuuddu dhiggii ciise beri kasaa waxba loo sheegay waktigaa kadib ayuunbay kristanku yuhuuddaayeen laakiin intii ka horreysay yuhuudigu laba dambe isma marin jirin haddii la arko wuxuu leeyahay qoraalka nimanka qoray waxa cad bay leeyihin boobkaa laftiisu oo islaaxaad badan ku sameeyey bay leeyihin kiniisadda kaatoliga ah ama takyiiraad badan sameeyey inuu fikradda tan in badan isaga laftiisu u jejeeray oo laga fahmayo weedhiisii u dambaysay markuu hadlayay oo kaga waramayay khitaab uu jeediyey oo kaga warramaya yani khitaabku ku beriya leeyahay nimankan oo kaga warramaya korafka xidhitaankiisa yani wuxuu dhaha ina khitaab albaaba yuxana yatadaman fi lwaaqic ana wafaat lmasiixi cala alsaliib لم تعد شرطا مطلوبا لتمام صحة العقيدة المسيحية فما من ضرورة لافتراض موت المسيح على الصليب لكي يثبت صدق الشريعة يروح مثلا يعيش هنا صلاة مدتي لا تسوى عليه فما من ضرورة بقى. واحد من دواراها كان كون رميه inay qoraalo kiniisadaha qaarkood laga soo saaray ay yihiin waana laga yaabaa kiniisadahooda waaweyne inay yidhaahdaan war waxaanaguma rumaysnin ama ma aqbalayno way balaano noqona iyaga laftooda daba tusaale ahaan qarnigii sagaal iyo tobnaad waxaa dunida ka bilaabmay afkaar cusub khaasatan dialectic materialismka wixii la odhan jiraya wixii la halmaaray oo germany ka istaarnay martis iyo qolyaha kale afkaarta markii damba sii wadeen oo rag kale uga horreeye fikradda dialectic materialismka iyo waxa kale waxaa ka mid ahaa yani dareerta taariikhiya bay leeyihin oo ay taariikhda si kale u fasiraan kiniisaddu markaasba waxay ka baqatay dhallinyaradeedii dambe inay diinta kiristanka ka tagto oo nimankan cusub ee wax sheegaya inay dadka duubsadaan markaasaa waxaa la sameeyey xaraka katolikiya almujadadiin nimanka la ydhaha nimanka katoliga cusboonaysiinaya waxaa loo cusboonaysiiyey in la tababaro rag kiristana oo aqoonta maadigaa lagu tababaro si ay uga difaacaan nimanka kan ka hor yimid imaan ama afkaarta tan wada kooxdii la tababaray ee markaasi aqoontii maadiga ahayd la baray ee loogu talagalay kiniisadda inay difaacdo maxay sameeyeen markay daraaso kusii sameeyaan kitaabkoodii bibalka ahaaba oo ay isku dayaan inay difaacaanba waxaaba sii bata shakiga ay ka shakiyaan kitaabkan iyo rumayntiisa waxaynu odhan karnaa xad bay gaadheen marka markii dambe ay noqdeen buuggii laftiisii lalahaa daafaca niman le buugga kani xagga alle kamuu iman dabeetana kiniisadii katoliga ahayd ama katolic churchku wuxuu xukumay in ardadii dhammayd ay u tababareen inay kitaabkani waa dhan dadka ka dhaadhiciyeen in diinta la yidhaahdo way ka baxeen oo laga saaro xad bay gaadhay markaasi lagu qoro alqaa'imati sawdaa buugga madow bal ee wax